walalkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatana kusoo dhowaada barnaamijka caweyska waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa caasho ibraahim aadan caashicuud
washington ee toddobaadkanna waxaan idinku hayaa qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu yaabka iyo qosolka badnaa ee sanadkan labada kun shan iyo tobanka caalamka ka dhacay qaybta fankana waxaan idinku hayaa waa fanaanka cabdiraxmaan siciid xadanteeye oo marti ku ah barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan iyo toddobaadyada soo socdaba sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun shan iyo tobanka waxaa caalamka ka dhacay dhacdooyin noocyo badan leh oo haddana nooc kastaaba leh haddii ay tahay siyaasad diin iyo bulshaba hase ahaatee barnaamijkan caweyska washington ee caawa oo ah toddobaadkii u dambeeyey ee uu baxo sanadkan laba kun shan iyo tobanka ayaa waxaan idinku hayaa dhacdooyinkii qosolka iyo layaabkaba lahaa ee caalamka meelo badan oo ka mida ka dhacay waxaa isugu keen soo ururiyey cumar xasan cumar yare istuudiyaha iyo cumarila fadhiyaa cumarow bal tan ugu horreysa lacagta ayaan ugu jeclahay magarta caash lacagta ayaan ku horreynaya wiil dhallinyaro ah ayaa waxa uu ka helay dixda magaceeda la yidhaha ama webiga aan dhehe danlupe ee ku yaala magaalada vienna ee dalkaasi austria waa qaaradda yurube boqol kun oo ah lacagta yuurada iyada oo dul salalaysa ama dul dabaalanaysa ayuu lacagtaasi ka urursaday wiilkaas ma keligii ba arkay isagu keligii muu ahayn hase ahaatee dadkii meesha joogay waxa ay markaas ku calalo adkaan waayeen inay webiga isku tuuraan oo ay dabaashaan oo ay lacagtaas soo urursadaan isagaa marka u bareeray aad iyo aad allaylah wiildhe caasha sharciga waddankaas austriyana waxa uu isagu madaragtay dhigayaa boqolkiiba shan ilaa iyo boqolkiiba toban qofku haddii uu hanti soo helo waxay duntabaatee oo uu saldhigga booliska keeno in markiiba isaga la siiyo wixii kale hadhana marka sanad la sugaa ciddii leed hadday iman weydo in uu saas ku wada qaato waa gartay wiilka dhallinyarada marka waxa uu had iyo jeerba ku ducaystaa sanadkan ilaahay uu qofkii lahaa ha keenin intuu sanadku buuxsamayo sababtoo ah boqol kun oo lacagta yuurada ah waa xalaaloobaysaa markaad dolar u bedeshid way laba jibaarmaysaa waa gartay aad iyo aad marka arrintaas ayaan ka yaabay dhinaca lacagta ayay taasi ahayd waa gartay dhinaca kale markaan lacagta u laabto maalqabeenka ugu lacagta badan dalka shiinaha ayaa soddon daqiiqo oo keliya gudahooga waxa uu ku khasaaray shan iyo toban bilyan oo dolarka maraykanka oo maxaa helay maxaa helay waxa uu ku jiray saami haye laba shirkadoodba ku kala jiray sicirkii ayaa hoos ku dhimay waa gartay kadib soddon daqiiq gudaheega waa toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa waxa uu ku waayey shan iyo toban bilyan hadda waa soddon daqiiqo oo halmar keliya bay jug tiri jug ayay tiri salaamaad soddon bilyanna hantiisa ayay ahayd haye marka kale bar unbuu hal mar qasaaray Haa.
soddon daqiiqo gudaheed ha hey sida oo kalena ninka maalqabeenka shiinaha isaguna kaalinta labaad kaga jira ah ayaa isla toddobaadkii lasoo dhaafay ah ko iyo toban bilyan isaguna ku khasaaray waa gartay oo laba maxaa shir- kale tan laba shirkadoodba ku kala jiroo boqolkiiba shan iyo toddobaatan iyo mid saamiyo ku lahaa midna boqolkiiba shan iyo lixdan ayuu ku lahaa hase haatee waxbaa isku dhacay salaamaad saas darteedna mar keliya ayaa khad ka baxday haye waa waxaa la yaabana ninka boqolka kun helay Ah.
hase haatee nink labada nin iyaguna shan iyo tobanka bilyan iyo to- ko iyo tobanka bilyan ee dollar marka daqiiqii wax lamid ah gudo- ku waayey ku waayey kuwaasna waan ka yaaba waa waan kana awoodda rabbi ba halka taalla haye waa saaad sheegtay dhinaca kale haddii aan u gudbo waxyaabaha la yaabka leh waxaa ka mid ah saxaaro lama degaan ah oo ku yaala dalkaasi shiinaha khaasatanna gobolka magaciisa la yidhaahdo jianjing oo weligii inta uu dad og yahay aan roob marna tif ka odhanin ayaa labada toddobaad ee lasoo dhaafay waxa isagu dul ceegaaga barafkii aanu sugaynay ee aan weli kalaanahay dalka maraykanka caasha mamada la yaabka inuu sanadkan uu kuma badnaaba dhinacaas iyo shiinaha waa laga oo yaabaa caalamkii kaleba intaan la gaarin halkaa lagaba soo dhammaan laayahay xaaladka qaar waxay leeyihin waa mucjiza rabbi sababtoo ah weligeed roob kuma oodin inuu baraf ku diga iska dhaafe afar iyo toban sentimitir ayuu markaasi joogiisu gaadhayaa waa baraf aad u weyn waa teeda kale waxa markaasi ay baaxadda guud ee saxaarahaas lamadigaanka uu ku fadhiya dhul baaxadiisu ay dhan tahay saddex boqol iyo toddobiyo labaatan kun oo kilomitir oo isku wareega marka galbeedka ilaa iyo beriga aad socotid waxa uu gudban yahay waa hal kilomitir sidoo kale markaad waqooyi ilaa iyo koonfureed dhaqiiqdana afar boqol oo kilomitir ayuu markaasi waran yahay aan ku idhahda saxaarahaasi waxaasoo dhanna waxa buuxiya waa saddex boqol iyo toddobiyo labaatan kun oo kilomitir oo isku wareege baraf xagga rabbi laga keenay adaaba soo koobay cumar waa barafka halka laga laayay halkaa u guuro malaha wax walba ka yaab waa laga yaabaa wakti waa isbedelaya cimiladuna waa isbedelaya waa kuwan dadku lahasa ahaatee arrintaasna waxay noqotay mid aan ka yaabay dhinaca kale haweenay saddex iyo afartan jir ah oo dalkaasi serbiya iyadoo ku nool magaceedana la yidhahdo yelina salinkova ayaa waxaa lagu abaalmariyey gaadhi iska rogaa oo buuxa oo dhuxul ah
maqaasiin bay furanaysa dhuxusha lagu iibiyo adigu waxaa lislahaa dhulkaas maqabo iyo baraf baa ka jiray markaasi ka shidanaysaa kaga diirsanaysaa hase ahaatee arrintu way isbedesho oo waxay noqotay Ah, iyada ayaa miisaankeedu waxa uu dhannaa boqol iyo labiyo toban kilogram haye jawaan ayaa kor u dhaaftay culiyskeedu waa gartay marka maamulaha gobolkaasi ayaa waxa uu isagu yidhi haddii qof ka mid ah dadka ku nool gobolkayga uu toban kilogram isagu ka dhimo miisaanka jirkiisa ama culayskiisa hal dhibic shan metrik ton oo dhuxul ah ayaan ku abaalmarinaya marka waa gaarigaa weyne buuxa gaadhigaa buuxa waa gar- marka gaadhigu iyada ayuu buuxsamay iyadu maadaama ay soddon kilogram jirkeega ay miisaankii ka waa naaqustay loogu dhuftay ayaa gaadhiga la siiyo waa loo saddex jibaaray waa gartay hase haatee marka hore dadku waxa uu moodayey sheeko yaroo kaftan ah marka waxaad ii sheegtaa Mhm.
maxay dhuxusha ku xusheen in dhuxusha laysku abaalmariyo dee maamulaha gobolkaas ayaa isagu yidhi waa duqa magaalada oo kale markaaad ka soo qaaday sheekada waan gartay ayaa waxuu ku ballan qaaday qof ka mida markaasi gobolkan aan ku noolahay haddii uu markaasi miisaankiisa wax uun ka dhimo miisaanka culus iyo madarta buurnaanta badan dhib bay ku keenaysaa hay caafimaadka culayska in layska dhimo caafimaad daradaas soo hortagayay marka khudbadu maalin maalmaha ka jeediyey magaalada ay haweenaydaas ku nooshay ayuu ka sheegay laakiin dadku dhegta umay dhigan waxay moodayaan kaftan orodayga uun nagu ciyaaray bay lahayn waa gartay iyadana wayba kaga dhabay soddon kilogram ayay jirkayga ka naaqustay markaasaa loogu dhuftay intii saamigu ahaa loogu dhuftay waxaa loo geeyay baabuur buuxa oo iska roga ah oo dhuxul ah
waa gartay abaalmarintii la yaabkee sanadka ayay noqotay ka soco dhinaca kale haweeney iyadu baakistaanad ah ayaa waxay mar kaliya dhashay shan caruur ah hore waxaad u taqiina maraykanka sideed caruur aad maqasho kulley aad iyo aad kow iyo tobanna waxaan ku maqlayahay qaaradda asia hase haatee anigu waxa aan la yaabay shantaa caruurta ah sida la isku barbardhigay shan kale oo ku dhalatay kun sagaal boqol iyo afar iyo soddonkii dalkaasi canada haye kuwaasi kanada waa loo bogay oo waxaaba loo sameeyey filim oo markaasi lagaga sheekeynayey wanaaga iyo maxayga iyo halkaas magara fursadda ay helayaan iyo islaantu say u macaashi doonto markay shantuba u koraan ay u qaangaaraan ay u shaqa tagaan haye shanta bakistaaniyadda shanta baakistaaniyadda waxaa idhi maxay ku korinaysaa saasaa la leeyahay
arrintaasna waxay noqotay mid aan ka yaabay dhinaca kale waxaa kuugu dambaysiin doonaa waa diyaarado iyo weliba dalkaasi malaysia hindiyana waan kuu soo wadaa iyo guur dhinaca kale waxaan lagu ka yaabay saddex kun iyo boqol qof oo iyagu ah maxaabiis ku xidhnay dalkani maraykanka ayaa si khalad ah loo sii daayay iyagu oo aan la gaarin wakhtigii loogu talagalay ugu yaraanna ay ka laaban tahay boqol maalmood maxaa dhacay baa waa la yidhi saddex bilood iyo toban maalmood iyada uga laabantay in la sii daayo oo loo soo hormariyey ayaa si khalada loo sii daaya lama soo hormarinina waa loo khaldamay haye haye ma la- ma la soo celiyo markaa mase waxaa li lagama daba tegi karo lama soo celinayo sharcigu waxa uu dhigayaa haddii lagu sii daayo ha se laguu soo celiyo inay adag tahay maxkamadii ay ka fadhiisato hase ahaatee waa hawl dheer qareen la weydiiyey markaasi arrintaasoo isagu u dhundaleela dhinacaas iyo maxaabiista iyo siidooyintooda iyo waxyaaba la xidhiidha ha waxa uu yidhi sharcigu raggaas ma soo xidhi karayo rag iyo dumar waxa ay yihiinba waa saddex kun iyo boqol raggaasaanini ma garatay marka hore iyo ninkii yaxan haweenkii kulli haweenne meesha kala maqlana caasha dhinacaas uga durkine saddex kun iyo boqol qof oo maxaabiis oo si khalada loo sii daayay waa arrin la yaab leh waa arrin aad iyo aad la yaabo leh weliba dalkan maraykanka oo wixii loo xirina meesha ay taallo laakiin ma kula tahay shaksi inuu maadaragtay u naxariisan lahaa oo saa kusii dayn lahaa shaksi maha waxaa sii daayay waa combyuter oo isagu markaasi bedelay maskaxdii dadkaba kulley waxaa lisa virus baa ku dhacay dhinacaasna haddii aan intaasi kaga gudbo waxa kaloo aan markaasi u gudbayaa dalkaasi malaysia saddex diyaaradood oo ah nuuca boying oo caalami ah ayaa waxa ay ku wadadaan oo ay kambadhuudhaan garoonka diyaaradaha caalamigu ay ku soo caga dhigtaan ee magaalada kuala lumpur ma rakaab bay sugayaan ma sugayaan ciddii lahayd ayaa la la'yahay oo yaa keena marka telefishinada iyo raadiyaha iyo idaacadaha laga sheego waa la waayay imiga waxay maraysaa qof kastaba kolley marka u maadar safar u baxayo meel tagay jaraa'idka uu iska siibsaa waxoogaa saf- safar kusii akhriya ma garatay malaha jaraa'idka laga arawo jaraa'idkiiba haddana baafintii lagu soo qoray waxaad ii sheegtaa yaa soo fariisiyey marka hore halkaasi dee advice weydii baraki ka soo dhacee haddii aan ogahay dhegeystayaashooba soo gaadhsiiyen kowdhe marka maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha ee magaalada kualalambur ayaa arrintaasi ka hadlay waxa uu leeyahay afar iyo toban maalmood gudaheega waa laba toddobaad ciddii lahayd haddii ay iman weydo waan la wareegaynaa waanan iibinaynaa ilaa iyo haddana lama hayo ciddii lahayd cid sheegata cid sheegata lama hayo diyaaradahaas nuucooga waxa iyaga lagu tilmaamay in ay yihiin boying toddoba afar toddoba xariijin laba boqol a f waa saddex diyaaradood oo caalami ah boying waa taqaanaa kolley marka aad sii hooyanaysid marka shirkadeedu waata pentagonka dhinaceeda ku taalla marka marka ma ku- ma kuwa la nacayba mise waa weli kuwa caaqibo lahoo shaqaynaya maxaa meesha dhiga diyaaradaha dad badan baa arrintaasi laga yaaba cumar oo ina mad- madaxooda ka daadegi weyso saddex diyaaradood oo intaa la eg oo weliba boyn ah oo meel iska gambaruuro qof doonanaysana aanay jirin waxbaa ku jira halkaasi ciddii doonaysa markaasi maskaxdeeda kala dhici weydo waxay la xidhiiri karaysaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee kualalambur aniga iyo adiguba waa doonan bal ka karaa war haddii aan doonano la ilaan aqoonsan geel ninkii arka ayaa iskale ayaa iskale dhinaca kale ugu dambayntii boqol iyo kow iyo konton gabdhood ayaa mar keliya meel keliya lagu caroosay waddankaasi hindiya haye shirkad keliya unbaa caroosay kharashkooda iyagu may bixinin ee waa laga bixiyey laga waxaad soo wad- farqabsan yahay.
waxaad soo wadataa kuley dhegaystayaashu waayo sabab maxaa waxbay dhahayaan ma garata aad iyo aad waa agoomo gabdhahaasi waa gartay boqol iyo kow iyo konton gabdhood oo agoomo ah ha ayaa mar keliya ay shirkad ka ducaysatay oo ay tidhi arbal maad aragta kuwani waxoogaa ha loo guuriyo haye ajarka raadso haye hade ha lasu guuriyo de Boqo- xo- xoogaa lagu yara dhaqmana ma la siiye dee kolley meesha maad aragtay hindiya waa taqaanaayo gabadh haddii aad laba iyo saddex leedihiid welwel baa ku dilaya sababtoo wiilka ayaa laga bixiyaa dhabanka oo gabdhaha ayaa wax doona dhaqankeena soomaalida waa taqaanayo ragga ayaa wax doona oo gabadhii baa reerkooda la tagaya odayaal baa la Adduunka diraya oo dhan- dhabankii baa la adduunka bixinayaa oo dhan wuu sii kala jeedaa ahe gabaatii baa laga qaadaya oo maxaygii oo ya maradii iyo wax badan baa laakiin hase ahaatee hindiya waad ogtahay oo gabdhaha ayaa bixiya wixii maad aragtay laga reebay dhinaca ragga saas darteed waa loogu deeqay un
wa wa aad baad mahadsan tahay cumar aad baad mahadsan tahay sheekooyin badan baad nala wadaagtay Een, sidaad horeba uga dhawaajisay oo barnaamijkan qaybtiisa horena ku sheegay eh, kuma soo koobi karno barnaamijkan iyo iyo kuwo kaleba eh, dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka ee sanadkan ka inkasta dhacay.
iliga agteeda buuxa waxaad leedahay cumaro daqadii baad maad aragtay ya, boo- Waqtiga- boob baad ku jirtaaye waqtiga aad noo kulaalaya aad baad mahadsan tahay sanadkan sii dhamaanayana waxaan dhammaan noo irajeynayaa in sanadkan uu noqdo mid khayr badan nooga taga kuwa soo socda uu sanadka laba kun lix iyo tobanka usoo horeeyana waxaan rajeynaynaa inay noqdaan kuwo bashbash iyo balaan inoo sida aad baad mahadsan tahay cumar adaa mudan casho
qaybtan suugaantana dhegaystayaal waxaan toddobaadkan idinku hayaa fanaanka cabdiraxmaan siciid xadanteeye oo dhowrka toddobaad ee soo socda aad heesihiisa iyo waayihiisa faneedba aad ku dhagaysan doontaan barnaamijkan cawayska washington waxaa fanaanka magaalada jabuuti waraysi kula yeeshay wariyaha v o a ramadaan muuse aan isaga kiin dhex baxo fanaanka xadanteeye iyo weriye ramadaan muuse waxaa aada loo ogyahay cabdiraxmaan ood kusoo caanbaxday hoboladan afarta mars ee halkan jabuuti ka jira bal ka waran sideed ku gasheen eh, kooxdaasi een hobolada in afarta mars oo kale wallahi ramadan aad baad umahadsan tahay Een, eh, kooxda afarta maris waxaan eh, galay kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii markaas oo itixaan la marayey een, laiskuna diyaarinayey een, xilligii afarta maris ee xisbiga r b b Een, marka waxaa jira dad badan baa lasoo qortaa oo ka qayb gala een, xa- xafladda lagu dhaafo Een, kadib dadkaas marka waxaa laga eegaa codkooga teembada inay la socon karaan dabeedna ciyaaraha inay ciyaari karaan hiddi dhaqanka iyo waxyaalaha caynkaasa Een, kadib saddex bilood afar bilood marka ay shaqeeyaan ee barnaamijka afarta maaris ee xisbiga r b b xuskiisii maalintii la aasaasay ay dhammaato een, dadka waa la dareeriyaa laakiin intii anfacaysa ee la is odhan karo een, waa dee fanaaniin bay sii noqon karaan ayaa lagala hadhaa marka itixaankaas ayaan galay aniga dhalinyar badan oo imika ninkii alla naxariistay eh, mustafa aadan abees oo kale kamid ahaayeen rag caynkaasa dabadeed itixaankii baan ku guuleysanay sidii baan kooxda afarta maaris aan uga mid noqonay sidii baan noqonay kuwii dadkii lala hadhay ilaa aan dee fankayga halkaa ka kobcay hobolada afarta mars maxaad ku doorataa umalayn mise imtixaankunbaa kusoo jiitay si aad kooxa kale dee u geli kartaba Een, dab ahaan wallahi marka ahaan wax koox ahoo dhisan oo wadanka jabuuti ka dhisan kad maris baa jirtay sababtoo ah gacan macaan way kala baxsanayd een, meela ma ay lahayn een, iskumay urursanayn een, kooxda kale jirtay soo raacisa waxay ahayd xarbi oo iyakuna de askar bay ahaayeen laakiin koox qura oo shiciba oo meel lagu ogyahay jirta oo loo shaqo tegi karo dee waxaa jiray kooxda kad maris sidaas awgeed baan ku jeclaystay heese fara badan baad eh, leedahay oo lagu yaqaana cabdiraxmaan heestan iminka malyuun oo kale oo ah heesii aad bilowgeena kusoo baxday sidaad iminka ka sanqadhiseen eh, hoboladaasi afarta mars eh, eed ka mid noqotay bal nooga waran heesta Een, haddii aan si kooban kaaga waramo heeskan een, midhihiisa waxaa sameeyey mustafa cumar ceroole laaxinka waxaa sameeyey maxamed nuur kulmiye een, miisigu waa miiskii kooxda catmaris heeskan waa hees randoria waxaan ku qaadi jirnay aniga iyo een, caasho bisle een, dhab ahaan sada adiguba ka dhawaajisay waa heesihii igu horreeyey ee markaan kooxda catmaris aan galay een, aan la odhan karo waan kusoo shacbaxay dhamaa een, afar iyo sagaashankii waa hees aad eh, loo jecel yahay iyada lafteedii haddaad eh, in yar eh, noogu yar luqeysa maxaad odhan mudantii haweenkay kala marmi mayne muxibada dareenkiyo haygu musin caashiqa adiguna malyuune aan wada malayne maare ujeedada meel sare aan aadne saasuu dhacay ku bislaadiyo mir carab la moodiye bawaygu maran tahay mareegti jacaylkuye marirku bislaadiyo mir carab la moodiye bawaygu maran tahay mareegti jacaylkuye adiguna malyuune ujeedada min sareexan adne maari ujeedada min sareexan adne adiguna malyuune ujeedada min sareexanaabne mahare ujeedada min sareexanaabne danti haweenkay kala marmi mayne xibada dareenkiyo igu muusin caashiqa mudanti haweenkay kala marmi mayne xibada dareenkiyo igu muusin caashiqa adiguna malyuune mahare ujeedada meel sareexanaadne mahare ujeedada anjabutiyaadne adiguna malyuune ujeedada min sareexanaadne mahare ujeedada anjahutiyaadne
heestan eh, dad bayaan iyadana haddaad nooga yar hadasho maxaad odhan leedahay cabdiraxmaan Een, heeska dad bayaan isku diidin isagu wuxuu ahaa een, heesihii aan afar iyo sagaashankii happy new yearkii aan soo saarnay Een, heeskan waxaa sameeyey jaamac baqayo abwaankaas oon aada u salaamayo midhaha iyo laxinkaba isagaa leh miisiguna waa miisigii kooxda catmaris marka waktigaasu isaguna dhashay
heesta xabiibi haddaad nooga waranto maxaad odhan leed cabdiraxmaan heeska xabiibi waa heesta aan ku xusayo fanaankii weynaa jalaagii weynaa alla u naxariisto cabdu xamar qoodh marka waa heestihii hore oo cabdu ku heesi jiray aan laakiin dib usoo cusboonaysinay si ay dadku ay usii xasuustaan oo ayna u duugoobin aan waktiga ula socodsiino marka heeskaas waa waxaa lahaa fanaanka weynaa kuna heesi jiray cabdixamar qoodh alla unaxariistay in yar iyada lafteeda haddaad neer xusuusta maxaad odhan lahayd mudan haweeney kama maarmo malab sidiisii oo sidiisaad i macantee murugadan qabo kalay oo adiga maydhid ya xabiibi ya xayaati murugadan qabo kalay oo adiga maydhid ya xabiibi ya xayaati
heestaasi dabacsan iyo codka fanaanka cabdiraxmaan siciid xadanteeye ayaan dhegaystayaal kusoo xirayaa barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa
nabadgelyo waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka xiisaa le ee caweyska washington intaasi haddii ana ka gudbinaya caasha cuud